sahre cali ma ahan magaca saxdee hooyadan waxay dhibana u tahay gudniinka fircooniga ah da-deedii koowaad way ku naafowday waxayna martay maalmo xanuun badan hadda waxay jiidaysaa lugteeda bidix taasay kaga naafowday dhalmadeedii koowaad aniga waxaa laygu sameeyey gudniinka fircooniga waxaana laygu guday gobol halaygu gudee si dhibaatale ayuu ii geystay ilaa hadda lugtayda bidixda ee markii aan dhalayo cunuga ugu horreeyey istaal banaadirah la i keenay edi eightkyna ahayd markii la i keenay istaal banaadir lugtan bidixdaha la iga qalay naafaan ka ahay ma shaqaysan karo ma fadhiisan karo ilaa hadda lugtayda meel jaranjaraa ma kori karo waxaan ummadda soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oon uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray in aan ubadka soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeyo soo koraayo in aan la gaarsiin ka dawlad ahaan waa in ay la dadaalaan ka diin ahaanna waa ay sheegeen culmu udiinku intaba waa in laga soo horjeestaa la iskana difaacaa marka lugtan ku xanuunayso naafada ma gudniinkii fircooniga la xiriirtaa gudniinkii fircoonigay la xiriirtaa waxaan jiray afar iyo toban sano markii aan ilmaha dhalaayay istaal banaadir ku dhalaayay macal si xun ayaa la ii guday xagga goosmada ee dumarka markuu dhalaayo laga jaraayo ee camanka la yidhaahdo meel la iga jaro waa la waayey maadaamaa la waayey waxaa duruufta ku kaliftay doctoorka in uu badbaadiyo nafsadayda iyo nafsadda cunuga oo layga jaro lugtaas si ilmuhu ay u fududaadaan taa haddana waxaan uga digaa ummadda soomaaliya dhibaatadaasoo kale inuu ilaahay ka koriyo dumarka soomaaliyeed in ay ayaguna ka waantoobaan maadaama hadda dawladdeennana garab taagan tahay hay-aduhu ayna garab taagan yihiin madaxdu ayna garab taagan tahay culimo udiinku ayna garab taagan yihiin waa in aan ka waantowno waa cudur laga koro ee ilaahay naga soo samita bixiye in aan dib loo fiirin sheekooyinka la xiriira gudniinka fircooniga waa mid xanuun badan waxaana dhulka miyiga laga soo tabinayaa dhimasho iyo darxumo badan oo haysta dumarka soomaaliyeed gaar ahaan hablaha daadayar ifraaha axmed waa gabar ka dhiidhisa gudniinka fircooniga ah waxaa ka mid ah gabar yar oo toban jir ah oo markaas u dhimatay gudniinka oo ka dhacday galgaduud kadib gabadhaas marka aniga maxaa yeele gabadha meesha ku dhimataa tegay qabrigeedaa tegay isbitaalkiaan tegay waxyaabaha aan aada uga murgooda waxay ahayd markii aan u tegay hooyada gabadha dhashay ee i dhahday gabadheyda way dhimata laakiin haddaa gabar kala dhal waa guda taasay dhexdada naxdinta badan aniga ee igu reebtay kadib deeqa markay dhimatay ilaa iyo lix gabdhooda dhinteen oo saddex gabdhood ee ku dhimatay puntland oo laba laga keenay banaanka meesha maxay ahayd xaduudka markaas etoobiya iyo soomaaliya oo dhinacaas ah meelo kalena ay ku dhinteen axmed cabdulaahi ku-xigeenka halaalaha qaranka ayaan weydiiyey dhanka sharciga waxaa kaga aadan dowladda soomaaliya sida lagu joojin kara gudniinka fircooniga laba arrinba marka meesha way ka muuqataa dhinac waa tacaddi qof loo geystay dhinacna waa broblem guud oo bulshadii taabanaya hadda la joogo marka ma jiro xeer arrintaas gaar u ah laakiin haddii ay ka timaado matalan natiijo ay ka soo baxdo culus oo matalan qof baa u dhintay oo kale qofku wuxuu u dhimanaya waxa weeye waa natiijadii ka dhalatay gudniinkii la geystay taasoo kale marka xafiisku wuxuu qaadayaa baaritaan hadda kiiska ka dhacay galmudug baaritaan baa ka socday oo xeelaalyaal baa hawshaa loo diray oo hawshaasi baaritaan baa weli ka socda marka arrintan hadda xeer ma jiro diyaarsan laakiin hadday dhib keento oo dhimashoo kale keento waxaa jira qodob ku jira xeerka ciqaabta afar boqol afartan iyo shan oo ka hadla geerida ku timaada si dayacaada taasaa marka loo raaci karaa diinta islaamka ayaa ka soo horjeeda gudniinka fircooniga waxaan isku raacsan nahay gudniinka gabdhaha soomaaliyeed la gudi jiray ama dhaha fircowni ama wax kale u sheegoo asaga hala qayqaybiyo oo xataa sunna kabiira iyo waxaas ha lagu sheesheegay gudniinka caynkaa u dhigan oo gabadhii lagu dhibaataynayo culummada fatway ka soo saareen hadda ka hor waana xaaraan bal waxaa la yidhaahday labada fabuurood haddii laga gooyo oo gabadha eber laga dhigo biyo kaamila ayaa ka waajibaysa marka gabadhii haddii sida aragta lagu samaynayo oo sidii geedihii la dhihi jiray maxay ahayd boqorka ama qorihii la doloolihayo biyaha lagu shubayo kale laga dhiga eber laga dhigo yacni gabadhaas maxaa loo lo- lo- lo- nafteeda ka harayba waa la baabiiyey xildhibaan naciimo oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegaysa in dadaal ay ku bixin doonaan sidii loo meelmarsiin lahaa sharci mamnuucayo gudniinka fircooniga annaga ka xildhibaan ahaan ama ka sanad ahaan ama ka labada aqal ahaan waxaan rajaynaynaa inaan sharci ka soo saarno oo muhiim u ah gabar maanta aan dhib qabin siduu dhib usoo gaari lahaa waalidkii ku qaldamana loo sheego loo wacyigeliyo inay dembigeeda iyo isaa- ee ciqaabteeda ay maraan dhaqan ahaan muddo dheer ayuu soo jiray gudniinka fircooniga wuxuuna u baahan yahay wakti wadajir la geliyo cabdulqaadir okey v o a muqdisho